iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee tesalonikah koowaad wixii timoteyos loo soo diray sidaas daraaddeed markii aannu isxinkari weynay waynala wanaagsanayd inaannu keli ahaantayo ateenay ku hadhno oo waxaannu idiin soo dirnay walaalkayo timoteos oo ah mididiinka ilaah xagga injiilka masiixa inuu idin xoogeeyo oo idin dhiiro geliyo xagga rumaysadkiinna inaan dhibaatooyinkani ninna dhaqdhaqaajin waayo idinka qudhiinnuba waad ogsoon tihiin in tan lanoo doortay waayo markii aannu idinla joognay horaannu idinku sii sheegnay inaannu dhibaatoonayno waana sida ay noqotay idinkuna waad og tihiin sababtaas daraaddeed markii aan isxinkari waayey waxaan idinku soo cid diray inaan rumaysadkiinna ogaado waaba intaasoo kii wax jirrabi jiray idin jarribay oo hawshayadii wax aan waxtar lahayn noqotaye laakiinse haatan markii timoteos nooga kin yimid wuxuu noo keenay warka wanaagsan oo ku saabsan rumaysadkiinna iyo jacaylkiinna iyo inaad kol kasta si wanaagsan noo xusuusataan idinkoo xiise u qaba inaadna aragtaan sida aannu annaguba xiise ugu qabno inaannu idin aragno sababtaas daraaddeed walaalayaalow dhibkayagii iyo qaxarkayagii oo dhan waannu kaga qalbiqabownay xaggiinna rumaysadkiinna aawadiis maxaa yeelay haatan annagu waa nool nahay haddaad xagga rabbiga ku xoogaysataan waayo mahad intee la eg baannu ilaah ugu naqi karnaa idinka aawadiin iyo farxaddii oo dhan oo aannu ku faraxnay ilaahayaga hortiisa idinka aawadiin habeen iyo maalinba aad iyo aad baannu ilaah u baryaynaa inaannu wejigeenna aragno oo aannu dhammaystirno waxa ka dhiman rumaysadkiinna haddaba ilaaha ah aabbaheenna iyo rabbigeenna ciise qudhiisu jidhkayaga xaggiinna ha ku soo toosiyeen rabbigu ha idin kordhiyo oo ha idin badiyo jacaylka midkiinba midka kale u qabo iyo dadka kale oo dhanba sida aan annaguba idin jecelnahay inuu xoogeeyo qalbiyadiinna iyagoo aan cayb lahayn oo quduusnimo ku jira ilaaheenna oo ah aabbaheenna hortiisa goortii rabbigeenna ciise la yimaado quduusiintiisa oo dhan